alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed waxaynu ku soo jiray qaacidada sideedaad alxariimu lahu xukmu maa huwa xariimun lahu waxa u ihi naadimku walmilku fi lxariimi lilmacmuuri limaliki lmacmuuri fi lmashhuuri uma xariimu lmasjidi ijcal xukmahu ka xukmihi fima lahu min xurma qultu waqaala kayruhu kabni xajar lm yakun kalmasjidi wahwa lmuctabar kadaka fi raxabati lkhulfu nuqil wahya alatii tubna lahu ittatasib wacadduha minhu ilayhi yadhabu fima xaka ljumhuuru wahwa almadhabu waalmilku mulkiga fi lxariimi yani xariimka la mulkiyayaa xariimkaas oo lilmacmuuri yani meel la camiray oo bimacnaa la nooleeyey markaa u sugan limaaliki lmacmuuri meeshaa la camiray ee bimacnaa la nooleeyey ka mulkiyey ayuu u sugnaaday fi lmashhuuri qowlka markaa mashhuurka ee caankaa marka lagu socdo uma xariimu lmasjidi ijcal xukmahu intaa dabadeed masaajidka xariimkiisana waxaad ka yeeshaa xukumkiisa ka xukmihii sida xukumka masaajidka oo kale ka yeel fiimaa lahu min xurma oo uu kala mid yahay wixii isaga u sugnaaday oo xurmo ah qultu waxaan idhi waqaala hayruhu suyuudii ciidaan ahayni waxay tidhi oo kabni xajar yacni ibnu xajar oo kale ahaaday sida ibnu xajar oo kale lam yakun kalmasjidi masaajidka oo kale lama mid aha xariimulmasjidku masaajidka lama mid aha axkaamta kalama mid aha wahwa almuctabar qowlkaasina wuxuu yahay markaa ka muctabarkee la tixgelinayo kadaka fi raxabati alkhulfu nuqil alkhulfu khilaafka nuqila waa la soo raray fi raxabati baa lagu soo raray daaradda masaajidka kadaaka madkuurka lasoo sheegay xaaluu la mid yahay wahiya alatii tubnaa lahu itatasil wahiya markaa raxabadu allatii tii weeye tubnaa la dhiso ee lahu masaajidka loo dhiso itatasilu waqti ay markaa masaajidka la xidhiidhayso oo bimacnaa ay ku xidhanto inay ka goonayn wacadduhaa tirinta la tirinayo raxabada minhu markaysagaa masaajidka inay ka mid tahay yadhabu ilayhi waxaa ku tegayaa markaa yacni sidaas fiimaa xakaa kitaabka asalku siduu soo xikaayooday aljumhuuru baa ku tegaya yadhabu faacilkeedu waa aljumhuuru wahuwa almadhabu waana markaysagaa dariiqa raajix ee lagu tegay sidaas weeyi waxaynu markaa maraynay mas'alada markaa ashyaada wixii xariimkooduna inay la xukum yihiin mas'aladaasaynu joognay wuxuu inoo tilmaamayaa yaa xariimka mulkiyaya mulkiga xariimku wuxuu inoo tilmaamayaa inuu taabic yahay oo wuxuu taabic u yahay yacni meesha uu xariimka u yahay ee la nooleeyey ayuu taabicu yahay oo meeshaa ciddii noolaysay baa xariimkuna u sugnaanayaa tabacan buu markaysagaa ugu sugnaanayaa yasbutu tabacan maa laa yasbutu istiqlaalan ama attaabicu taabicun ama attaabicu laa yufradu bilxukmi shayga xariimkiisii iyadoo aan markaysaga asalkii markaa qofku aanu mulkiyin inuu markaa xariimkao keliya iska mulkiyaa ma suurtoobi karto hadduu meeluu isagu leeyahay ay tahay oo inuu yidhaahdo xariimka iyo waxaan horaan mulkiyayaa ee yacni meesha aan xariimka ahayn xariimkaan horaan mulkiyayaa ma suuragal aha yacni inuu markaa xukum ku ifraadiyo o yidhahdo xariimkao keliyaan iibinayaana ma suuragal aha marka shayguna wuxuu taabicu yahay yacni markaa waxa weeye meesha uu xariimka u yahay ciddii noolaysay ayuu meeshaasunbuu taabicu yahay oo ciddii halkaa mulkiday ayaa xariimkana mulkiyeysa mas'alada noocaasa ayuu inoo tilmaamaya markaa noolayn gaar loo nooleeyo xariimkao keliya yacni laguma mulkiyayo ee laakiin waxa weeye asalka haddaanu noolaynin xariimkaa nooleeyey ama shayga markaysagaa shaygii tabca u noqon lahaabaan haddaan isaga ku horreeyo aan ku mulkiyayaa ma suuragal ah xariimna waxaa looga jeedaa daabidkeedu waxa weeye sida markaa ay culammadu tilmaamayaan waa waxa markaa baahida ay aad iyo aad loogu baahanayo oo intifaaca markaysagaa macmuurka shaygaa lagu intifaacaya ay ku xidhan tahay yacni xariimka ay ku xidhan tahay oo aad iyo aad aan looga maarmay marka waxa weeye culammaduna tafsiilkaay mas'aladaa tafsiilinayaan waxay ugu tacarudeen baabka layaha ixyaau lmawaat oo fiqiga ka mida ayay ugu tacarudeen markaa shay waliba inuu xariim leeyahay bay tilmaameen ceelka oo kale markaysagaa xadiis waxaa ku soo arooray xariimulbi'ri arbacuuna diraacan yacni ceelkao kale waxaa markaysagaa u ah xariim afartan dhudhun oo gees kastaba markaysagaa laga dhudhumiyo yacni gees kastaba ceelka markaysagaa waxaa xariim u noqonaya afartan dhudhun baa markaa u noqonaya marka xadiidka noocaasa markaysaga waxaa ku sugan dacfi baa sanadkiisa ku sugan laakiin sheikhulalbani silsilada yacni silsilatu axaadiisi saxiixa waxbuu isu geegeynayaa markaysagaa wuxuu tilmaamay markaa turuqu inay isku weynayso xasanun ligayrihi ilaa uu gaari karo yani saas oo kale ayuu markaa tilmaamaya marka adigu calaa kulli xaal acraafta lafteeduna waa ka qayb qaadanaysaayoo alcaadatu muxakama ama alcurfu muxakam yani taasna culammadu waa yidhaahdaanoo haddii markaysagaa dadku ay ku tacaarufaan in markaa xariimada yani meeshii biyaha laga helayo kale inay yar tahay oo sidaas aawadeed yani markaysaga afartan dhudhun markaysagaa ruuxu aanu wada helaynin yacni makaanka markaysagaa biyaha lagu tuhunsan yahayna wax yar ay tahay markaasna curfiga ayaa lafteeda ay suuragal tahay marka in loo eego masaajidka oo kalena wuxuu inoo tilmaamayaa xariimkiisa inay markaa xukumka masaajidkaoo kale in la siinayo sidaasna waxaa yidhi suyuudiga ayaa alashbaah wanadaa'ir ku yidhi culamo kalena waxay yidhaahdeenoo ibnu xajar alhaytami uu ka mid yahay maya masaajidkaoo kale ma noqonayo waxaanu sheikha naadimka uu yidhi qowlkaas inaanu masaajidka oo kale noqonaynin ayaa muctabara waxaana markaa suurtoobi kartaa inuu hadalku uga jeeda ay tahay markuu xariimka leeyahay raxabada ama markaysagaa daaradda dhisan ee masaajidka ku xidhan inuu taa uga jeedo ayaa laga yaabaa oo masaladaa culammadu isku khilaafsan yihiin inuu taa uga jeedo ayaa suurowda wa ilaa markaysagaa mawaadicda taabica u ah markaysagaa masaajidka ee sida markaysagaa meelaha markaa suuliyadu uga waxaysan yihiin masaajidkii bay taabic u yihiin meelaha qashinka lagu tuurayo axkaamta markaysagaa kalama mid aha masaajidkaoo kale kalama mid aha oo lama odhanayo ictikaafka la ictikaafayaa meelahaas maxallulqumaama yacni markaysagaa meelaha qashinka iyo waxa la midkaa loo dhisay in lagaga qubo yacni waxa weeye markaysagaa waa yacni hadduu qofku junub yahay kuma sugnaan karo lama odhanayo lamana odhanayo ictikaafka lagu ictikaafaa waa bannaan tahay markaa la odhan maayo yacni umuuraha noocaasa axkaamtaa markaysagaa kalama xidhiidhayo marka sidaas aawoodee hadalka suyuudii hore waxaa lagu xambaarayaa inuu uga jeedo raxabada oo marka uu ka tilmaamayo yacni markaa daaradda dhisan ee masaajidka la xidhiidhsantaa inuu uga jeedo ayaa markaa lagu xambaaraya culammaduna markaysagaa waa isku khilaafeen daaradda markaysagaa dhisani masaajidka ma la mid tahay oo ma la xukum tahay oo axkaamtii masjidku ma ku dareeraysaa mise kuma dareerayso laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen oo qowlka raajix ha ahaaday in markaa xukumka masaajidka uu leeyahay haddii ay dhisan tahay oo la xidhiidhsan tahay oo aynay mufasil ka ahayn aynay ka go'nayn oo dariiqiyo wax la midina aanu u dhaxaynin hadday sidaas iyadaa tahay attaabicu taabicun weeye oo xukumka markaa masaajidka ayay taabicu tahay oo waa kala mid yacni oo waxa weeye xurmo wuxuu lahaa oo dhan bay markaysagaa la xidhiidhaysa markaa sidaas iyada ah ayuu markaa inoo tilmaamay wuxuuna markaa inoo sheegayaa waxa weeye sheikha shaamil kale waa ibnu sabaaq iyo bayaanku waa markaa cimraaniye yacni oo isaguna muhadabka sharxaye yacni raxabada waxaa la yidhahdaa wixii masaajidka loo idaafeeyey masalada noocaasa markuu soo naqlinayay ee saaxibulaqmaarku waxa uu odhanayaa qaala saaxibu tacaamul marka khata madbaciyaa ku dhacay oo saaxibushaamili buu markaysagaa u jeeday saaxibushaamili ayuu markaa u jeeday cibaarada markaysa waxaan markaa maxaamiliguna waxay tilmaamaysaa waata mutasilka masaajidka la'ah ee xagga dabadda markaysagaa kala xidhiidha weeyaan nawowina wuxuu yidhi waa sida saxiixa weeye yacni oo waxa weeye markaa qowlkaasaa wuxuu yahay ka saxiixa ah masaajidka markaysagaa daatadiisii waa ka baxsantao dabadday kaga xidhan tahay yacni kaasaa waxaa la yidhaahdaa yacni markaa raxaba ayaa la yidhaahdaa marka calaa kulli xaal waa binaaga mutasilka la'ah masaajidkaee daaradda loo yaqaano taas markaysagaa weeyey walmilku markaysagaa mulki markaa fi lxariimi xariimka markaa la mulkiyaa lilmacmuuri xariimkaas oo kaa'inan lilmacmuuri markaysagaa xaalu u sugan yahay ka la camiray oo meel la nooleeyey uu u sugan yahay limaaliki almacmuuri yacni ka la camiray ee la nooleeyey cidda mulkiyey ayuu u sugnaaday fi lmashhuuri qowlka markaa caankaa marka lagu socdo uma xariimu lmasjidi ijcal xukmahu waxaa kaloo ku bannaan inaad tiaa uma xariima almasjidi ijcal xukmahu oo xariimo iyo xariimu labada wejiba waa bannaan yahay nasbada waa meelahay odhan jireen waa mukhtaar uma xariima almasjidi haddaad tiaa maqsid dabeed u qasad xariima almasjidi xariimulmasjidka u qasad ijcal xukmahu xukumkiisa ka yeelka xukmihii sida xukumka masaajidka oo kale fiimaa lahu min xurma wixii u sugnaatay markaa masaajidka oo xurmo ah yacni ka haleeshi inuu masaajidka kala mid yahay qultu waxaan idhi wa qaala kayruhu suyuudi cidaan ahaynin waxay tidhi kabni xajar waa sida markaa yani ibnu xajar alhaytami oo kale weeye lam yakun ma ahayn kalmasjidi masaajidka oo kale markaysagaa yani ma ah oo lama mid aha wa huwa almuctabar qowlkaasi waxa uu yahay ka muctabarkee tixgelinta leh kadaaka fi raxabati yacni alkhulfu khilaaf yacni markaa nuqila waa la soo raray fi raxabati oo laba fatxo la akriyo oo markaa raxba aan la odhanayn raxaba la yidhaahdo saasay culammadu u dabdiyeen daaradda markaysaga waxa markaa gudaheeda ayaa lagu soo raray kadaaka madkuurka la soo sheegay xaaluu la mid yahay waayo alatii tii weeye tubnaa la dhisayo daaraddu lahu masaajidka loo dhisayo id tattasilu waqti masaajidka ay la xidhiidhayso oo ay markaa ku xidhanto aynay munfasil ka ahayn wacadduhaa raxabada tirinta la tirinayo minhu masaajidka inay ka mid tahay ilayhi yadhabu xaggiisay ku tegayaan fiimaa xakaa sida kitaabka asalku soo xikaayooday aljumhuuru baa ku tegaya wahwa almadhabu markaysagaa qowlka raajixie iyo ariiqa lagu tegayna sidaas weeyi alqaacidatu taasica qaacidada markaa sagaalaad in yajtamic amraani min jinsin curuf fardin wamaqsuuduhumaa lam yakhtalif dakhala fardun minhumaa fi laakhari ay qaaliban calaa khilaafin daahiri buu yidhi alqaacidatu taasicatu qaacidada markaysagaa sagaalaad in yajtamic hadduu markaysagaa kulmo amraani laba arrin hadday kulmaan oo min jinsin jinsi markaa ka mida jinsigaas oo markaysagaa curifa la gartay jinsigaasoo fardin markaysagaa keliya wa maqsuuduhumaa markaysagaa walxaal maqsuuduhumaa maqsuudkooduna waxaa looga jeedaana lam yakhtalif aanu kala duwanayn dakhala waa gudagalaa fardun markaysagaa mid oo minhumaa markaysagaa labadooda ka midi fil aakhari wuu gudagalaa ay haaliban sida badan baan uga jeedaa calaa khilaafin ay maca khilaafin khilaaf la jirkii buu ku gudagalaa khilaafkaas oo daahiri markaysaga waxaan markaa muuqanaya oo caan ah bimacnaa qaacidada markaysagaa yani sagaalaad waa taas markaysagaa labada bayd uu ku sheegay oo markaa qaacidada ayaa markaysagaa maqsuudun markaa yani lafdan ahaatayoo iyada ayaa markaa lagaga khabraya halkana waxa uu inooga tilmaamayaa in waxa weeye laba arrin xasrin ugama jeedee markaysaga haddii umuuro markaysagaa kulmaan oo laba arrin keliya aynay ahayne umuuro badan hadday yihiinna waa la mid sida markaysagaa xamawiguba ishaarayo oo waxa uu yidhi qawluhu ida ijtamaca amraani ilaa aakhirihi aw umuurun baa markaysagaa loo qadarayaa buu yidhi oo laba arrin ha ahaadaan ama umuur markaysagaa umuuro badan oo laba ka badan markaa ha ahaadaane waa soo gudagelayaan waqad yuqaalu bilmusanna maa fawqa alwaaxidi fayasduqu bilisnayni wathalaati hamzu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad saddex boqol iyo koob iyo sagaashan yacni waxa uu tilmaamayaa waxaa markaa yacni suuroobi kartaa in musanaha looga jeedo wixii midh ka badan in looga jeedaana waa suurtoobi kartaa oo aan laga tilmaamayn khusuuskii labada ahaa ee markaysagaa laba iyo saddex mid waliba markaysagaa musane hadda ku rumoobayso musane muraadka looga jeedaa ay tahay uun markaysagaa wixii midh ka badan sidaas inay noqotana waa iska dhici kartaa buu markaa u yidhi laakiin qowlka noocaasi wax mashhuura ma aha in musane inta la itlaaqo haddana looga jeedi karo markaysagaa saddex iyo wax ka badan in looga jeedi karo mas'alo qaraabadeeda le weeyaan wejiga hore uu sheikhu sheegay oo ah amraan baa la sheegay aw umuurinna waa iska qadaran tahay taasaad moodaa markaysagaa inuu fiican yahay baabkana masaa'il fara badan baa markaysagaa ku dhismaya ama furuuc fara badan ayaa markaa ku dhismaya quyuud baa markaysagaase labada arrin loo dhigay quyuudda loo dhigay waa midda koowaade waa in markaa jinsi keliya ay ka tirsan yihiin waa midda labaade waa inaan maqsuudkoodu kala duwanane isku maqsuud keliya waa in markaysagaa looga jeeda isku maqsuud keliya waa in markaa looga jeedaa marka labadaa shardi ayuu markaysagaa inoo tilmaamay in markaa loo shardinayo waxaanu inoo tilmaamay qaacidadu inaynay mutarida ahayne sida aglabiga ah ee tirada badan leh inay tahay oo waxa uu yidhi ay haaliban yacni markaysagaa sida badan ee tirada badan ayuu soo gudagalaa waxaanu tilmaamay yacni markaa in aynay mutarido marka aynay ahayn ee bacdi iyo suwar khilaafay sidaas inay jiraan wuxuu kaloo ishaaray marka uu yidhi calaa khilaafin daahiri inuu waxa weeye mas'aladu itifaaq inaynay ahayn ee uu khilaaf ku jiray qowlkaasi uu yahay sida markaysaga yacni agtiisa raajixa ka ah caynkaas yada ah ayuu markaa tilmaamay masaa-isha baabkaa ku dhismaysa waxaa ka mid a hadday kulmaan markaysaga yacni xadas iyo janaabo hadday kulmaan oo wayse jab iyo markaysagaa janaaba ayaa kulmay yacni waxa weeye markaa janaabada in laga maydho ayaa markaysagaa ku wada filan marka lagu socdo qowlka raajixa ah janaabo iyo xaydo hadday kulmaanna sidaas si la-eg weeye oo midkood markaysagaa in la niyeeyaa ka kale markaysagaa waa kaga filan tahay ka kale waa kaga filan tahay oo cisyaan baabuu ninkii ku dhacay oo markaysa waxaan markaa iyadoo markaa aan janaabadii laga maydhan iyadoo aan xaydkii laga maydhan baabuu u tegey iyadoo aan xaydkii laga maydhan ama aynay ka daahir noqon baabuu markaysagaa u tegey ta noocaasa markaysagaa nisbadeeda waxa u kulmay yacni markaa janaabo iyo xayd baa u kulmay midkood maydhashada ay ka maydhateen niyeyso waa ka ridaysaa kii kalena umuuro badan bay markaysagaa baabkaas yani markaas soo gudageliyaan ruux markaysagaa muxrima ayaa wuxuu sameeyey xoogaa markaysagaa mubaasharo duuna alfarjiya buu sameeyey fidya ku waajibtay mar hadduu muxrim yahay kadib intaanu weli fidyadii bixinin ayaabuu sameeyey wixii hore wax ka weynoo jimaac baabuu sameeyey ixraamkiina waa ku sugan yahay markaana kafaarada markaysagaa ijmaaca uu ka samaynayo ayay iska fidyadiina gudagelaysaa qowlka asaxa ah marka lagu socdo dii xadas iyo najaase xukmiyii ay kulmaan jidhkaa najaasa ku duushay oo waxa weeye mawdica najaasadu haleeshay markaysagaa lama garanayo waxaana markaysa waxaan kale oo weheliya xadasna waa weheliya maydhis keliya ayaa ku filan oo markaysa waxaan markaa sida asaxa ee nawowi agtiisa asaxa ka ah hadduu masaajidka soo galo oo uu faralka tukado yacni tukashada uu faralka tukaday baa taxiyatulmasjidkiina iska guda galay waayo markaysa waxaan inaanu qofku iska fadhiisan ee masaajidka salaad inuu ku salaamo yacni taas iyadaa ayay marka ahayd markaa tiina waa sameeyey sidaas aawadeed taxiyatulmasjidki wuxuu iska gudagelayaa yacni faralka uu tukaday ayuu iska gudagelayaa hadduu markaa yani markuu yidhi maqsuudkooda aanu iskhilaafin wuxuu ka ixtiraazayaa haddii marka waxa weeye maqsuudku uu kala duwan yahay maqsuudku hadduu kala duwan yahay xaalka noocaasa waa ka ixtiraazaya oo culammada qaarkood waxay u misaaliyeen yacni tawaafka tawaafulifaado iyo dawaafulwadaacu hadduu marka isagaa kulmo inaanu markaysaga waxaan isku mid aanu noqon karin oo waxa weeye mid weliba daatadeeda ayuu maqsuud u yahay mid weliba hadduu mar daatadiisa maqsuud u yahay yacni isma gudageli karaan sidaasuu markaysaga waxaan ay tilmaamayaan yacni kitaabka iyo markaysaga waxaan markaa shuruuxdiisu waa marka yacni saas iyadaa bay markaa tilmaamayaan qawl markaysagaa sida kale odhanayaana waa jiraa oo culammada qaarkood ay u badiyaan oo yidhaahdeen markaysaga yacni wadaacu ee maqsuud daatadiisa uma aha ee baydka un in lagu sagootiyo ayuunbaa looga jeedaa yacni tawaafo ay noqoto markaysaga waxaan markaa yacni inuu markaa tawaafka baydka uu tawaafaa inay waxa ugu dambaysa uu qabanaya ay tahay hadday sidaas iyadaa ku rumowdana maqsuudkii waa xasilay culammada qaarkoodoo sidaas iyadaa odhanayaana waa jiraan haddii jinsigii uu kala duwanaado isku jinsi aanu ahayn ee laba shay oo kala duwan uu yahay markaa lafteedana markaysa waxaan markaa waxay noqonaysaa inaynay markaa isgudagelaynin tusaalihiisu waxay ahaatay markaysagaa masaajidkii buu soo galay masjidulxaraamkii markuu soo galayna wuxuu la kulmay iyadoo jamaaco la tukanayo ayuu la kulmay dabadeedna markaysagaa waa la tukaday yacni taxiyatulbaydkii tawaafka ahaa ee tawaafulquduumka ee ruuxaasi markaysaga ay ahayd marka ugu horrayse isagoo muxrima uu maka tago inuu markaa tawaafulquduum sameeyo yacni salaadaasi ka kaafin mayso salaaddaa uu tukaday ka kaafin mayso waayo jinsi ahaan baaba tacadud ku sugan yahoo shay keliya islama ahee laba shay oo kala duwanoo midna tawaaf yahay midna uu yahay markaa taxiyatulmasjid ayuu markaa uu yahay marka hadday caynkaa iyadaa tahayna markaa isma gudagelayaan waxa caanbaxday arrinka ku saabsan waxa weeye baydka waxa u taxiyo ah tawaafka yacni qowlkaasi itlaaqiisa ma aha ee waxa weeye markaa ruuxu markuu yahay muxrim ayuunbaa markaa la yidhi markaa ha noqdo yacni waxa ugu horreeya uu sameeyaa tawaafka ha noqdo takhsiisunbaa la geliyey ee qofku haddaan isagoo aan muxrim ahay inuu soo galo taxiyadiisu waa taxiyada masaajidda kale oo kale weeye oo inuu taxiyatulmasjid tukado taasaa taxiyo u ah laakiin suurada markaysaga yacni qofku markuu yimaado ee muxrim yahay ee maka yimaado yacni tawaafulquduum inuu ku bilaabaya waa sunna markaysaga yacni waa shay markaa sideeda sharci u ah oo mashruuc gaarkeeda u ah oo laga istisnoonayo qaacidadii hore weeye waa mid qaacidadii hore lagaga istisnoonayo weeyaan oo laga reebayo oo nebigu sala allahu alayhi wasalam uu jideeyey sunna waxaynuuga jeednaa bimacnaa nebigaa jideeyeynu ka tilmaamaynaa ee waxa weeye ugama jeedno bimacnaa sunnada fuqahada ee qofku markaysaga hadduu doono yacni markaa inuu ka taga ay u bannaan tahay yacni taas iyadaa markaa loogama jeedo sidaas in la eg haddii sahwigu markaa uu tacadudo sahwigii salaada markaysagaa lagu sahwinaya hadduu tacadudo sujuudu sahwigii lala imanayana ma tacadudayo oo lama odhanayo yacni sahwi kasta sujuudu sahwi gaara ula kaalay la odhan maayo laakiin waxa weeye markaa waxyaalihii ixraamka jubraanaat lixraam yacni qofka markaysagaa muxrimkaa ixraamka wixii la yidhi ha ku kabo oo hadduu markaysagaa la yimaado waxyaalaha qaarkooda markaysagaa yacni muxaramaada fidyooyinka uu bixinaya iyagu isma gudagelayaan sababtuna waxay tahay ka hore marka isku qasdi keliyaa looga jeedaayo irqaam in shaydaanka lagu sameeyo ayaa looga jeedaa taasina labadaas sujuudood bay ku xasishay laakiin tan kale oo ku saabsan jubraanaat yacni ixraam yacni kii waxaa looga jeedaa iyaga waxa weeye xurmadii hadkiga lagu sameeyey meel lagaga dhacay ayaa lagu kabayaa yacni hadki kasta ama meelka dhac kastoo xurmo meel lagaga dhacayna yacni waxay u baahan tahay in waxa weeye si gaara yacni wax markaysaga yacni kabaya in loo sameeyo ayay markaa u baahan tahay sidaas aawadeed baynay taa isku gudagelaynin qofkii hadduu markaa yacni uu sameeyo dembi xada oo nooc keliya hadduu ku takaruro oo markaa yacni ku noqnoqdo marar dhowra ayuu zinaystay yacni markaa iyadoo aan zinadii xadkii laga jarin ayuu zinadii markaa dhowrka goor ku noqnoqday yacni ayaa la doonay markii dambe markaa in laga jaro hal xadun baa laga jaraya dhowr goor buu u xaday dhowrkii bayinaba waa lagu keenay la odhan maayo markaysaga waxaanu isku marba yacni gacantana la jaraya adinkanna la jaraya saa la odhan maayo ee waxa weeye waa isgudagelayaa markaa umuurahaasi gacantunbaa markaysagaa la goynaya shardina waxa u ah markaysagaa yacni wax fulin la yidhaahdo oo markaysagaa lagu fuliyey markaa yacni xadkii waa inayna jirin oo haddii uu zinaystay oo xadkii lagu fuliyey oo haddana uu zinaystay kii horaa markaysagaa kaga filan ma ahee yacni in laga beri yeelay kii hore oo laga reebay oo xadkaasi uu fulay ayaa meeshii yimi iyo xaddan baa laga jarayaa hadday markaysagaa yani ibraa la beri yeelay oo xadkii laga jaray hadduu markaysagaa yimi marka calaa kulli xaal yani markaa masaa'il badan buu markaa taxaya waxaad eegi kartaa markaysaga aqmaarka iyo markaysaga idaaxa iyo yani markaysaga ayaa markaa waadixinaya masalada markaysaga aad ka baalacan karta alqaacidatu taasica qaacidada markaysagaa sagaalaad yani kitaabka sharaxu waxa uu baabaysanayaa qaacidadu markaysaga yani matni ahaan buu marka hore u baabaysanaya waida ijtamaca amraani min jinsi waaxidin walam yakhtalif maqsuuduhumaa dakhala axaduhumaa fi laakhari haaliban laakiin waxa weeye nadmiga gaarka loo daabacay markaysa waxaan markaa ma qorayo baabka noocaas ah marka haddii yani waxa weeye baabkaa marka lagu socdo waxay noqonaysaa baabka in lagaga khabrayo alqaacidatu ataasicatu qaacidada sagaalaad ida ijtamaca amraani min jinsi waaxidin walam yakhtalif maqsuuduhumaa dakhala axaduhumaa fi laaakhari haaliban taasaa markaysaga yani khabarkii noqonaysa in yajtamic waxa uu yidhi hadduu markaa kulmo amraani laba arrin ay kulmaan umuuri hadday kulantana waa la mide min jinsin labada arrinoo markaysagaa jinsi ka mida jinsigaas oo fardin markaa mid keliya ahaaday jinsigaasoo curifa la gartay wa maqsuuduhumaa walxaal maqsuuduhumaa labada arrin markaysagaa suudkoodu lam yakhtalif aanu markaa kala duwanaanin ee isku mid uu noqday dakhala waa gudagalaa fardun markaa mid oo minhumaa labadooda ka midi fil aakhari ka kaluu gudagalaa ay haaliban waxaan u jeedaa markaa sida badan buu markaysagaa gudagalaa calaa khilaafin ay maca khilaafin khilaaf lala qabo khilaafkaas oo daahirin markaysagaa muuqanaya oo bimacnaa caanu uga jeeda alqaacidatu alcaashira qaacidada markaysagaa tobnaad icmaalu lkalaami awlaa min ihmaalihi hadalka in la camal siiyo ayaa waxay ka abboon tahay in markaa la ihmaaliyo walilkalaami yaa fata alicmaalu awlaa min alihmaali fima qaaluu laakin idaa ma stawayaa binisba ilaa kalaamin xasbamaa qad nabbah qaaluu wa fiiha yadkhulu ta'siisu awlaa min alta'kiidi yaa ra'iisu waxa uu yidhi wayaa fataa markaysagaa wiilkow alicmaalu camal siin oo lilkalaami la camal siiya awlaa waxay ka mudan tahay min alihmaali in la hadleeyo la camal hadleeyo la camal siin waayo yacni laga dhigo mulqan iyo laqwi laga dhigo waa ka habboon tahay fiimaa qaaluu siday culammadu yidhaahdeen marka lagu socdo laakiin idaa mastawaya waa haddii ay sinmaan yani icmaalkiiyo ihmaalku binisba yacni markaa eegitaanka yani markaa nisbada loo eegayo ilaa kalaamin markaysaga yani hadal loo eegayo xasbamaa qad nabbah siduu markaysagaa suyuuti markaa tambiihiyey qaaluu waxay yidhaahdeen wa fiiha yadkhulu qaacidadaasuu gudagelayaa alta'siisu awlaa min alta'kiidi alta'siisu markaysaga yani asaas asaasida bimacnaa macno cusub in lagu makaa micneeyo oo la yidhaahdo eraygu macno cusub buu kuu tilmaamayaa iyo hadalku shay aan hore loo soo sheegin ayuu faa'iidaynayaa awlaa waxay ka habboon tahay min alta'kiidi yacni in la yidhaahdo hadal horeoo lasoo sheegay buu sii adkaynayaa yaa ra'iisu kaaga markaysagaa cilmiga madaxda ku ahe yacni la weynaynayow mas'aladu sidaas weeye buu ku yidhi halkanna waxa uu inoogu tilmaamayaa mas'ale la yidhaahdo icmaalu lkalaam iyo ihmaalu lkalaam waxaa laga yeelaya hadalka marka la camal siinayo iyo marka la ihmaalinayo ee aan marka la camal hadlaynayo aan la camal siinaynin mas'alada noocaasa ayuu markaa kaga warramaya tusaalihiisu waxay ahaatee ruux baa dardaarmay oo wuxuu ku dardaarmay laba durbaan buu leeyahay durbaan markaysagaa lahwi iyo ciyaar loo tunto iyo durbaan markaysaga yacni dagaalka loo tunto cadowga ka argagax gelinaya oo dagaalka loo isticmaalo wax ka anfacaya marka midna manfaco sharciyaa manfaco markaysagaa bannaan buu leeyahay sharciyo mubaax baan uga jeedaa manfaco markaysagaa bannaan buu midna leeyahay midna markaysagaa manfaca manfacadiisu ma bannaano in lagu intifaaca ma bannaanay manfacadiisu waa xaaraam waxaa lagu xambaarayaa ruuxii dardaarmay yacni waxaa loogu xambaarayaa dardaarankiisu inuu markaa uga jeedo yacni markaa durbaanka loo garaaco dagaalka ee dagaalka wax ka taraya kaa in looga jeedo manfacada bannaan leh ayaa lagu xambaaraya sababtuna waxay tahay haddii lagu xambaaro kalaawigaa baabulwasiyana wuxu ay yihiin waxay noqonayaan wuxuu haddaynay mar sharcan wax ku bannaan aynay ahayn wasiyadiisu inaynay asaxayn oo laqwi ay iska tahay sidaas iyadaabay markaysagaa noqonaysa arrinkaana shaafici baa tansiisiyey oo sheegay waxaa kaloo la mid a hadduu markaa leeyahay yacni laba markaysaga yacni weel oo midna markaysagaa laba ziqi buu leeyahay oo midna markaysagaa khalkaa lagu shubaa midna waxaa lagu shubaa markaysagaa yacni khamriga ama midna markaa malabkaa lagu shubaa midna khamrigaa lagu shubaa dabeedna wuxuu ku dardaarmay in markaysagaa ziqigaa markaa cid la siiyo ayuu u dardaarmay waxaa lagu xambaarayaa markaysagaa kii lagu shubi jiray malabka ama khalka ee manfacada bannaan lahaa kaasaa lagu xambaaraya yacni afadiisii iyo markaysagaa yacni cid aan afadiisii ahayn ayuu yidhi labadiinna mid baa furan ayuu markaa u yidhi oo qof dumara oo ajnebi ka ah iyo waxa weeye afadiisiibuu wuxuu ku yidhi labadiinna midkiin baa iga furan buu yidhi waxaa lagu xambaarayaa yacni waxa weeye laqwi bay iska noqonaysaa gabadh ajnebiya hadduu iska fulo hadduu iska furo yacni oo laa talaaqa qabla nikaaxi bay axaadiista ku soo aroortay nikaax hortii yacni wax talaaq la yidhaahdaa ma jiro maadaama caynkaas iyada ay tahay waxaa lagu xambaarayaa markaa in looga jeedo zawjadiisa inuu furay waxaabuu yidhi waxaan markaa qaabilba talaaq u ahayn ayuu yidhi waan furay yacni iyo markaa afadiisiibuu ka dhexaysiiyo wuxuu idhi dameer iyo afadiisiibuu la hadlayoo wuxuu idhi dameerkaa iyo afadayda labada mid baa furan buu markaa u yidhi dee haddii la yidhahdo dameerkaa furan laqwi bay iska noqonaysaa waayo talaaq wax la yidhahdaba qaabil uma aha maadaama caynkaas iyada ay markaa tahay waxaa lagu xambaarayaa zawjadiisa inay tahay marka isagaa tuu furay sidaas iyadaa inay tahay waxa uu tilmaamayaa haddii waxa weeye ruux gabadh ajnabiyada iyo marka isagaa zawjadiisa hadduu yidhaahdo labadiinna midkood baa furan oo uu yidhaahdo qasdiga waxaan uga jeeday ta ajnebiyadaa waxa uu tilmaamayaan markaa sida asaxa ah in la aqbalayo sidaas iyadaabay markaysaga waxaa tilmaamayaan oo waxa weeye markaysagaa biyamiinihi baa lagu aqbalayaa sidaasay markaa leeyihiin sidaas ayay markaa leeyihiin laakiin shaygu haddaanu qaabil u ahayn baa ilaaba ilaa lagu xambaarayaa yacni waxa weeye lagu xambaarayaa ta markaysaga xooga waxaa qaabilka u ah marka labada mas'ale farqi bay u yara dhexaysiyen sidaas in la-eg hadduu markaysaga awlaaddiisi iyo ubadkiisiibuu wax ku waqfay awlaad markaa awlaadu sulbi oo isagu markaa toos uu dhalayna markaysaga umaba noola oo waaba ka dhinteen laakiin wuxuu leeyahay awlaadul awlaad buu leeyahy oo carruuruu awowye u yahay ayuu markaa u leeyahay waxaa lagu xambaarayaa awlaadul awlaadkaa mar haddii awlaaddii xaqiiqiga ahayd ee awlaadu sulbiga ahayd aynay jirin waxaa lagu xambaarayaa awlaadul awlaadka ubadkaasaa lagu xambaarayaa uu awowga u yahay sida raaficiba markaysaga uu jasmiyey xaqiiqadii inay tacadurtay darteed ayaa markaysaga macnaha majaazigaa loogu xambaaraya waxay tilmaami jireen sidaynu usuulkaba ku aragnay ama maraaqiga in waxa weeye hadday markaa xaqiiqadu tacadurto inaynay shaaficiyadu ku xambaarin markaysagaa majaaska oo waata markaa uu tilmaamayey waxaysu mastaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal yacni saaxibulmaraaqi yacni goor kastay mustaxiil noqoto asalka oo xaqiiqadu markuu mustaxiil noqdo yuntaqal waa loo guuri ila almajaazi baa loo guuri aw liaqraba xasal macnaha majaazigaa loo intiqaali ama markaysagaa hadday majaaziyadu badan yihiin oo dhowr macnoo majaaziya ay jiraan macnaha markaa majaaskee xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan kaasaa markaa lagu xambaaraya ibnu subki laftiisu waxa uu ku tilmaamay walaa muctamadan xaysu tastaxiilu alxaqiiqatu markaa jamcuuljawaamica waxa uu ku sheegay majaasku ma ahaanin mid la ictimaadayo ma ahaanin xaysu tastaxiilu alxaqiiqatu markay xaqiiqadu mustaxiil noqonayso yacni ma aha markaysagaa mid la ictimaadayo yacni sharaxa markaysagaa maraaqigee nashrulbunuudka waxa uu ku tilmaamay qaacidadan waxaysu mastaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal qaacidadani markaysagaa xanafiyada iyo maalikiyadu inay agtooda markaa muctabaro ka tahay laakiin culammada shaaficiyo inaynay qaacidada noocaasa sheegin ayuu markaa yacni nashrulbunuudkana ku tilmaamay markaysagaa naadimku sharaxiisii yacni markaa sidaas yada ah ayuu markaa ku tilmaamay halkan laakiin waxaa markaa ku sugan in waxa weeye masaa'isha qaarkood oo shaaficiyadu ay yidhaahdeen xaqiiqadu markay tacadurto majaaska waa lagu xambaarayaa sidaas yadaa ay yidhaahdeen in la hayo oo mas'aladan baaba ka mid oo raafici oo markaysaga waxaan markaa shaykhaankii ka mid a inuu markaa yacni sidaa jasmiyey awlaadu sulbi haddaanu lahayn oo awlaaddiisii markaysaga wax ku waqfo in awlaadul awlaadkii markaysaga xaaladdaa lagu xambaarayo aan la ihmaalinaynin yacni sidaas yada ah waxaa arrinka laga sheegi jiray shaaficiyaduna oo ahaa yacni waxay odhanayaan haddii markaa xaqiiqa in lagu xambaaraa ay mustaxiilba noqoto oo tacadurto laqwi baa laga dhigayaa oo midaan muctabarba ahayn oo mulqan ah oo muhmalaa laga dhigaya ee majaaska laguma xambaarayo sidaasay ahayd sida loo nisbaynayy marka hadday qaacidadaas inaynay qabani ay xaqiiqo tahay oo ay dhab tahay waxaa markaa la odhanayaa masaa'ilay ku tageen sida tan oo kale waa jirtaa baa la odhanaya wuxuu kaloo inoo tilmaamay maxalka qaacidadaas sidaa loogu camal falayaa waxa weeye waa marka in la camal siiyo kalaamka iyo in la ihmaaliyaa labaduba ay suurogal yihiin oo labaduba markaysaga ay siman yihiin ee haddii markaysagaa yacni in la icmaaliyaayoo la camal siiyaa hadduu marka uu yahay mid aad iyo aad baciidu u ahoo u fog hadduu yahay oo ka dhigan markaysagaa halxidhaalo oo kale iska noqon karta oo mid markaa yacni aan aad yacni markaa innaba aan loo malayn karin hadday sidaas oo kale tahay xaalkaa raajix ma noqonayo ihmaalka muqadama yacni sidaas yadaa buu markaa uu yidhi marka maxalka qaacidada waxa uu tilmaamay waa markay labaduba markaysagaa suuragal yihiin laakiin hadduu markaysagaa icmaalku uu yahay markaysagaa mid yacni baciidah oo markaa yacni aan yacni suuroobi karayn oo iska luqsi iyo halxidhaale iska noqonaya yacni waxa weeye xaalka noocaasa raajix ma ahee ihmaalkaa raajixa buuhi yacni bilmunaasabana luqsi iyo laqsi iyo laqas intaba inay u dabdin jireen baan filaya markaa luqsiguna waa halxidhaalaha weeye alqaas baana markaisagaa jamacu yahay oo markaisagaa lagu jamciya saas si la-eg umuuro fara badan oo baabkaa ku tacalluqaana waa la mid hadduu ku dardaarmo markaisagaa inuu yani matalan qoryo markaisagaa uu leeyahay yani ayuu ku dardaarma ciidaani lahwi yani waxa weeye markaysa waxaan markaa qoryo markaysagaa lahwi iyo qoryo markaysa waxaan markaa yacni qaansooyinka iyo waxyaalaha lagu isticmaalo labada noocba waa leeyahay dabeedna wuxuu idhi ciidaankayga ama qoryahaygii hala siiyo markaysagaa hebel buu markaa uu yidhi waxa markaysagaa sida asaxi uu yahay buu ihi buطlaan wasiya tanziilan calaa ciidaani lahwi lianna isma alcuud cinda aliطlaaqi yansarifu lahu wuxuu markaysagaa tan ka tilmaamayaa waa markuu icmaalka la camal siiyaa uu yahay mid baciid ah oo wuxuu leeyahay ciidaan haddii la iطlaaqo waxaa looga jeedayaa mas'alada markaysagaa ku saabsan markaa ciidaanu lahwin baa looga jeedaya oo ka lahwigaabaa looga jeedaa ta kale qariinaa la raacinaya waxaad mooddaa markaysaga waxaan inuu markaa subki mas'aladan markaysagaa qaacidadii siday u sheegeen inuu marka yacni soo yacni aad mooddo inuu markaa u ilanayo inuu raafici hadalkiisii ka daba tegaya aad moodda oo waxa weeye markaysaga waxaan markaa saasay markaa u yara eg tahay oo waxa uu tilmaamayaa maxalka markaa la camal siinaya ee camalsiinta la arjaxayaa waa markaa camalsiintu aynay baciid ahayn laakiin hadday baciid tahay yani lama camalsiin waana dhici kartaa markaa inaynay calaa sabiili tacqiib inaan uga jeedina suuro kale ay tahay marka waxaa la arjaxayaa buu ihi butlaan wasiya sababtuna waxay tahay ciidaanu lahwigaa markaysaga haddii la iطlaaqo loo jeeda ka kale haddii looga jeedo markaysaga qariinay u baahan tahy wax qariinana lama raacin masalada dabligana lama mid aha waayo markaysagaa mid walba waa ku dhacaa buuhi taasi leeg waxaa buu yidhi zawajtuka faatimata waxaan kuu guuriyey faatimaan kuu guuriyey waxaa markaa faatimaan kuu guuriyey buu yidhi culammadu waxay yidhaahdeen asixi mayse bay yidhaahdeen qowlka sixada badan marka lagu socdo sababtuna waxay tahay faatimooyinkaa tiro badan waxaba suurowdaa dhowr faatimo inuu ka weli yahay oo midna markaysagaa inantiisii tahay mid markaysaga waxana ay walaashii tahay mid yacni qaar aan wilaayadiisa laga lahayn oo ama ilmaadeerra ay yihiin ama adeer uu u yahay yacni ayaa suurtoobi karta marka waxa weeye hadduu inantiisa u jeedo waa inuu bintii raaciya yacni waxaan kuu guuriyey bintii faatimata inantayda faadima ah baan kuu guuriyey waa inuu sidaa yidhahda haddaanu bintii ku darin asixi mayse bay yidhahdeen likasrati alfawaatimi qowlka sixada badan marka lagu socdo qaacidadaa waxa kale oo gudagelaya baa la yidhi yacni alta'siisu khayrun min altawkiid ta'siisku waa ka khayr badan yaho waa dhaamaa tawkiidka ayuu ka khayr badan yahay ama ida xtamala nasu ta'siisa watawkiida macan xumila cala ta'siisi wujuuban bay lafdi kalena u yidhaahdaan qaacidadaa markay sheegayaan hadduu nasku laba aqbalo inuu markaa macno asaasoo cusub inuu sheegayo iyo inuu macno hore oo la soo sheegay inuu sii adkaynayo waxaa lagu xambaaraa markaysagaa xumila cala ta'siisi wujuuban macnaha markaysagaa cusub baa lagu xambaaraa yacni markaa waajibnimaa loogu xambaaraa waayo asalnimo hadalka waxaa la yaqaanaa in loogu talagalay markaysagaa yacni faa'iide cusub markaa inuu sheego marka hadduu markaa ay noqotay in la isku hayo ma faa'iide cusub baa lagu xambaaraa mise faa'iide horeoo lasoo sheegay inuu sii adkaynayo ayaa lagu xambaaraa waxaa xaalkaas markaysagaa laazima in lagu xambaaro in faa'iide cusub markaysagaa uu sheegayo sidaas yadaa in lagu xambaaro ayaa markaysagaa waajiba tusaalaheeduna waxay markaa noqonaysaa waxa uu yidhi marka isagoo afadiisii la hadlaya anti taaliqun anti taaliqun buu yidhi anti taaliqunta labaad waxay aqbali kartaa inuu macnihii hore sii akidayo o sii adkaynayo waxay kaloo aqbali kartaa macno cusub inuu uga jeedo oo uu leeyahay dalqad baan ku furay haddana mid kalaan ku furay inuu sidaas iyadaa uga jeedo macnaha markaa ta'siiska abaa lagu xambaarayaa oo waxa weeye markaysaga waxan markaa lagu markaa xambaaraya waxayse yidhaahdeen hadduu markaysaga isagu niyoodo macnihii ta'siiskaha inuu uga jeedo yacni waxay yidhaahdeen markaysaga waxan markaa yudayin bay yidhaahdeen qawlkiisa waa la aqbalayaana culamada qaarkood waa yidhahdaan marka halkan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ta'siiskaa ka khayr badan tawkiidka qaar kalena waxay ka tilmaameen oo markaysaga ay yidhaahdeen maya ta'siiskaa ka habboon tawkiidka markay sidaas yada ay yidhaahdeen labada markaysaga yacni macno ma farqaa u dhaxeeya culammada qaarkoodoo le markaysaga macnaha cusub in lagu xambaaro ayaa culammada qaarkood markaa tacqiibiyeen sida xamawig oo kale markaysagaa sharaxa walashbaah wannadaa'ir oo ibnu nujaym uu ku leeyahay waxa uu ku yidhi qawluhu yacni ibnu nujaym hadalkuu yidhi tacayana alxamlu cala ata'siisi ilaa aakhirihi asawaabu an yaquula alwlaa alxamlu cala ata'siis waxa markaa sawaabku yaho sida saxani ay tahay in la yidhaahdo waxa habboon yacni ta'siiska in lagu xambaaro fa ina qawlahu alta'siisu khayru min alta'kiidi laa yaqtadii tacyiina alxamli cala ata'siisi bal yaqtadii arjaxiyata alxamli calayhi kama huwa daahirun hamzu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad afar boqol iyo sagaal iyo labaatan ayuu sidaas iyadaa ku yidhi marka waxa uu tilmaamayaa in la yidhahdaa tacayana alxamlu iyo wajaba iyo in la yidhaahdaa yacni warkaasi sax ma ahe waxa saxa in la yidhaahdo waa habboon tahay oo waxa weeye alta'siisu khayru min alta'kiidi marka la yidhahda tacyiin inuu marka waxa weeye waajibayo ma keensanayso laakiin arrinka noocaasa waxaa la odhan karaa marka waxa weeye marka la yidhi waa ka habboon tahay habboonaashaha ay ka habboon tahay waxaa ka laazimaysa inay markaysagaa waajibto oo waxa weeye naska in la camal siiyo yacni iyo in la ilqeeyo culammadu waxay yidhahdaan habboonaashay ka tilmaamaan icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima waxaana waajiba ah labada daliilba in la hadday jamci ka suuragel yahay inta la jamciyo labadaba in lagu wada camal falaa waa waajib oo waxa weeye in la yidhahdo markaa yani kanna waa mansuuqoo laguma camal falayo kanna waa lagu camal falayaa yacni sax noqon mayso marka labada hadal mutacaaridaan ma aha oo inuu yahay ta'siisku khayru min alta'kiid waxa markaysagaa uu tilmaamayaa inuu axsan ka yahay dee waxaana layna saaray markaysaga waxaan markaa inaynu waxaweye axsanka raacno oo midibo kuu ka wanaagsan yahay inaynu markaa raacno yasmacuuna alqawla fayattabicuuna axsanah waxaa kaloo markaysaga yani xamawigu oo odhanaya marka uu tilmaamay qaacidada ta'siiskiia inuu tawkiidka ka khayr badan yahay ayaa soo gudagelaysa waxa uu xamawi yidhi aquulu fii dukhuulihi fi lqaacidati nadar gudagalka uu qaacidada soo gudagelayo icmaalu lkalaami awlaa min ihmaalihi inuu soo gudagelayo yacni nadar baa ku sugnaa ama daymo fa innahu laysa fi lxamli cala ta'kiidi ihmaalu lkalaami wailaa waqaca fii kalaamihi tacaala wa kalaami nabiyihi ويمكن أن يقال لما كان أصل وضع اللفظ أن يكون مفيدا غير ما أفاده غيره كان في الحمل على التأكيد إهمال اللفظ كما هو أصل الوضع فيه أذو حو تلمام يا وحو قاعدة إن يسوق دقليس التأسيس خير من التوكيد قاعدة هرين يسوق دقليس نظر باقصغا وحانا مركا تهي صافت نظر قصغا يهي إن مركا تأكيد لقو حنبار هذا الكئن لإهمالية كان سنميسو oo hadal marka isagaa mulqan iskahoo aan faa'iide lahayn in markaa la sheegay ka dhalan mayso oo haddii la yidhaahdo markaa tawkiidkii waxaa ka dhalanaya hadal aan faa'iide lahayn in la sheego oo iska cabas ah dee waxa weeye waxaa lagu odhanayaa tawkiidku hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka ku dhacay oo ku yimi ee miyaa la odhanayaa hadal iska muhmalo aan faa'iide lahayn baa hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka marka isagaa ku jira walaysa filwaxyi xashwun yaqac yacni waxyigana markaysagaa wax xashwi la yidhaahdo layskaga buuxiyo layskaga cabbeeyo aan faa'iide lahayn kuma jiro ee waxa weeye lafdi kasta oo ku jira macnuu faa'iidaynayaa markaysagaa macnahaasina waxa uu yahay macno cusub ha ahaado ama macno horreeyey ha ahaado ee macno markaysagaa ayuu faa'iidaynayaa wax bilaa macno ah oo iska cabas ay markaysagaa qur'aanka iyo sunnada kuma jiro markuu sidaas iyadaa u ictiraadu wuxuu yidhi haddana waxa suurtoowday inuu ishkaal bixiyuu doonay ictiraadku ku soo arooriyey haddana jawaabtuu sheegayaa markaasuu wuxuu yidhi waxaa suurtoobi karta in la yidhaahdo asalka markaa lafdiga waxa loo dejiyey maadaama ay tahay inuu faa'iideeyo wixii hadalkii hore faa'iideeyey waxaan ahayn inuu faa'iideeyo maadaama sidaas iyadaa loo dejiyey inuu markaa waxa weeye hadal hore loo soo sheegay wuxuu faa'iideeyo inuu sii faa'iideeyaa nawcan maa ihmaal si'a baa ku jira ihmaal buura ah iyaanu ku jirin laakiin macno cusub markaa inuu faa'iideeyaa laga ihmaaliyo ihmaal juz-iya ku jira ictibaarka iyadoo laga eegayo ihmaal juz-iya oo markaysagaa ictibaar loo eegayaa inuu ku jiro sidaas aawadeed bay qaacidada u soo gudagelaysa ihmaal ictibaarkaas inuu markaa ugu sugan yaho si kale ictibaar ugu sugan yahay oo si kale loo camal siinayo faa'iide iyo macno u kordhinayo aanu mulqan si walba aan u ahayn laakiin markaysaga waxaan markaa yani waxaa laga ihmaaliyey inuu macno cusub sheegaa laga ihmaaliyey haddii sidaas iyadaa lagu xambaaro waxay noqonaysaa mid markaa yani suurtoobi karta inay qaacidada gudagasho hadalka ilaahayna inay ku guda dhaco tawkiidku oo la yidhaahdo macno cusub markaa waa laga ihmaaliyey inuu faa'iideeye mid hore oo lasoo sheegay inuu sii akido ayaa lagu camal siiyey oo uu faa'iidaynayaa wax darar iyo dhibaatihii kuma sugne u fiirsa buu ku yidhi hamsu cuyuuni lbasaa'ir afar boqol iyo sagaal iyo labaatan ayuu hadalkaa ku sheegay wayaa fataa wiilkow alicmaalu markaa camal siin oo lilkalaami hadalka la camal siiyaa ama xaalu markaysagaa icmaalku yani kaa'inan lilkalaami hadalka mid u sugnaaday uu yahay oo mubtada in wax laga xaalayn karo ra'yiga marka isagaa odhanaya lagu socdo haddii kalena waad ku tacalluqsinaysaa yacni awlaa waxay ka habboon tahay min alihmaali in la ihmaaliyo la camal siin waayee ka habboon tahay fii maa qaaluu siday culammadu yidhaahdeen marka lagu socdo laakiin idaa mastawaya hase ahaatee yani idaa mastawaya waa haddii ay sinmaan ida stawayaa bay markaa macnuhu u dhacayaa oo waxa weeye markaysagaa maa bacda idaa waa zaa'ida hadday sinmaan icmaalkiiyo ihmaalku binisbati yani markaa nisba iyadoo loo eegay nadmiga darteed baa markaa ta aan loo akriyayn ee haa reeban loo akrinaya binisbati ilaa kalaamin hadal markaa eegis loo eegaayo waa hadday simanto markaysagaa in la camal siiyo iyo in la ihmaaliyaa labaduba waa hadday u simanto xasbamaa qad nabbah siduu suyuudi markaa tambiihiyee baraarujiyey marka lagu socdo qaaluu waxay yidhaahdeen wa fiiha yadkhulu ta'siisu qaacidadaa gudaheeda ayuu markaa gudagelayaa atta'siisu ta'siisku awlaa min ata'kiidi ta'kiidka waa ka haboonaansha badan yahay yaa ra'iisu markaa kii cilmiga ra'iiska ku ahaa ee madaxda ku ahaa ee la weynayn jirayo ri'aasada waxaa looga jeedaa ri'aasa cilmiya ayaa laga tilmaamaya nadmigaanu ku hagaajisanayaa oo markaa waxa weyaan yani uu ku hagaajinaya ta'kiid iyo tawkiid labaduba waa laba luqo labadubana waa fasiix laakiin waxaa sii fasaaxo badan tawkiid baa ka fasaaxo badan ta'kiid liwuruudihi fi lqur'aani qur'aanka arooritaanku ku soo arooray darteed yacni waxa weeye ayuu markaa uga fasaaxo badan yahay bacda tawkiidiha marka waxaa weeye ta'kiidiha lama odhan tawkiidiha baa layihi tawkiidka oo markaa wow la akriyo ayaa fasaaxo badan alqaacidatu alxaadiyata casharata qaacidada markaysagaa koob iyo tobnaad alkharaaju bidamaani buu ahaaday uma alkharaaju intaa dabadeed kharaajku bidamaani buu ku sugnaaday ama muqaabalun bidamaani waa mid damaan markaysagaa la qaabilsiiyo shayga manfacadiisa iyo dakhligiiyo waxaa laga helaayo yacnii qaandhowga la qaandhabeeyo markaysaga waxaan markaa ayuu muqaabil u yahay ama damaankiisa soo gudagalka uu soo gudagalay ayuu muqaabil u yaho taasuu darteed buu ugu intifaaci karaa wahwa markaysaga yacni kaasi ee malfuudkaa la soo sheegay min lafdi alxadiidi annabowi xadiidkii nabowiga ahaa ee nebiga loo nisbeeyey lafdigiisii wuu ka mid ahaaday ee fastabin markaa caddaysa buu ku yidhi oo markaysaga waxaan u hubso laakinahu ha yeeshee kaasi kharaja can daa maa lawi actaqat ilmar'atu cabdan lilqawi falibniha walaa'uhu walcaqla low janaa calaa casabatin lahaa ra'w waqad yuraa fi lcasabaati milahu yacqilu fi lkhataa walaa irha lahu laakinahu kharaja ha yeeshee waxaa ka baxay can daa qaacidadaa la soo sheegay waxaa ka baxay maa lawi haddii markaysagaa nadmiga darteed buu lawi u yidhi yacni ee low bay ahayd maa lawi haddii markaysaga maa low actaqat hadday xorayso almar'atu qofka dumari cabdan marka addoon bay xoraysay lilqawi ilaahay qawiga ahaa ee xoogga weynaa ayay markaa dartii u xoraysayoo yacni lilaahi bay u xoraysay falibniha inankeedu u sugnaaday walaa'uhu yacni walaaga markaysagaa ruuxa muctaqa ah ee la xoreeyey walaagiisu waxa uu usugnaaday inankeeda ayuu usugnaaday waalcaqla ra'aw wa ra'aw lcaqla caqligana waa arkeen bimacnaa diyada low janaa haddii markaysa waxaan markaa uu tacadiyo oo ku xadgudbo cala yacni hadduu xadgudbo oo jinaayo sameeyo oo cid buu qoon iyo nabar u geystay calaa casabatin laha ama markaa cid baa uda kaga kambalay oo waaba dilayba cid baabuu dilay casabada yada u sugnaatay ayuu markaysa waxaan markaa diyadiina markaa lagu leeyahay waqad yuraa markaysaga in la ogaadaa laga yaabaa filcasabaati casabooyinka lagu ogaado midlahu mid la mida waa tii markaysagaa ru'ya qalbiya markaysagaa ahayd in lagu ogaadaa laga yaabaa kii horena ay faa'il bay u qaadan tii dambena waxa weeye waa midlahu mafcuulkii labaad yacni yacqilu fi lkhata yacni khata'ii markaysagaa dilkii khata ahaa waa markaysaga yacni gashi bixinayaa oo waxa weeye waxbuu ka bixinayaa walaa irsa lahu wax markaysaga yacni dhaxal la yidhaahdana markaysagaa ma laha waxau inoo sheegayaa qaacidada la yidhaha alkharaaju bidamaan waa qaacida sharciya waana markaysagaa qaacida xadiis nabowiya ku soo aroortay oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhaha alkharaaju bidamaan xadiiskaana waxaa soo wariyey afarta sunanka iyo ibnu khusayme iyo ibnu jaaruud iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa soo wariyey imaam axmed culammada markaa qaarkood way daciifiyeen oo bukhaari iyo ibnu xasmi ayaa daciifiyey culamo badan ba ha yeeshee laakiin markaa xadiidkan ama tasxiixiyey ama taxsiiniyey culammada saxiixiyey tirmidi baa ka mid a oo xadiis saxiixa inuu yahay buu tilmaamay xaakim baa ka mid a asaaniidda qaar buu ku sixa xukmiyey walow markaa sanadku ku sixa xukmiyey haba lala niqaashee laakiin asalka xadiidka markaysagaa inuu asaxayo dee waa uga awlaysantah inuu ka qabo hadduu sanad mucayanaba markaysa xan uu ka qabo inuu markaa saxiix yahay asaaniid kale oo dacfigoodu qariib yaho aanu fogayna ay jiraan dahabi baa ku waafaqay ibnu xibbaan baa saxiixiyey xaafidka ibnu xajar ayaa talkhiiska waxa uu kaga soo raray ibnulqataan sheikha la yidhaahdaa inuu yidhi xadiisku waa saxiix suyuudi baa isaguna alashbaah wannadaa'ir ku saxiixiyey sheikhulalbaani baa isaguna irwaaga markaysagaa ku taxsiiniyey oo tilmaamay xadiisku markaysagaa dariiqyada uu leeyahay inay isquweynayaan oo markaa xasanun ligayrihi inuu markaa noqonayo waxaana culammada qaarkood ay sheegeen xadiidkan culammadu inay qabuul kula kulmeen baa markaysagaa ay sheegeen oo taxaawi oo kale ayaa sidaas tilmaamay tirmidiguna waxa uu tilmaamayaa camalka xadiidkan lagu camalfalayaa in ahlucilmiga agtooda markaa uu ahaaday xadiidkan in lagu camalfalayo marka xadiidkani waxa weeye waxa uu tilmaamay alkharaaju bidamaan alkharaaju kharaaju waxaa la yidhahdaa manfacad iyo dakhliga ayaa la yidhahdaa fa kharaaju rabbika khayrun qur'aanka kharaaj saasuu ugu soo arooray marka kharaajka waxaa la yidhaahdaa waa manfacada markaysagaa shayga iyo dakhliga ka soo baxaya kaasaa la yidhaahda marka kharaajku waxa uu yahay yacni ay muqaabalun bidamaani damaan mid la qaabilsiinayo oo gelitaanka uu qofka damaankiisa soo galay yacni markaa ayuu muqaabal u yahay oo waxa weeye markaysagaa ay ugu bannaanaanaysaa inuu waxa weeye manfacadiisa inuu ku intifaaci karo intaa uu gacanta ku jiro qof baa wax iibsaday wuxuu iibsaday ayaaba hadhow markaysaga yacni bayci markaa uu infisaakhay oo marka waxa weeye wixii uu iibsaday ayaa markaysagaa bayci faskhi lagu sameeyey manfacadaad ku intifaacday markaysagaa ii qaandhow lama odhanayo sababtaan loo odhanayo waxay tahay ruuxan damaankiis iyo qaandhowgiisay ku jirtay maadaama damaankiis iyo qaandhowgiisa waxani uu ku jiray oo isaga uu sidaas iyadaa u soo galay sabab sharciyana ugu yimid qasbi iyo wax la midana aanu ku soo gelin waxay noqonaysaa intifaaca uu ku intifaacay inay u bannaan tahay sidaas aawadeed yacni neefka uu iibsaday caanuhu ka maalayey miduu qaandhabaya markaa ma aha yacni awrkuu iibsaday rarashadu intuu hayey markaa uu raranayey miduu qaandhabaya ma aha addoonkuu iibsaday markaysagaa intifaaca uu intii ku intifaacaye uu diranayey miduu qaandhabayo ma aha oo la odhanayo markaysagaa kiradii bixi gurigu iibsaday oo dabeedna lagu kala noqday mid la odhanayo markaysagaa kiradiisii intaad markaa ku jirtay bixi yacni ma aha oo qaacidadu waxay tahay alkharaaju bidamaani bay markaysagaa tahay culamada qaarkood qaacidada waxay gudageliyeen yacni manfacada lagu intifaaco oo dhan ha ahaado manfacadaasi mutasila ha ahaato ama munfasila ha ahaato dhammaanteed waa ku xareeyeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxaa looga jeedaa manfacada mutasilada munfasilada ah loogama jeedo haddii markaysagaa daabadii u iibsaday intuu hayey ee gacantiisa ku jiray ay dhasho lama odhanayo ilmahani markaysagaa waa kharaajkii markaysagaa weeye oo isaga isaga sugnaanaysaa oo yeelanayo yacni asalkuunbuu celinayaa sidaas iyadaa la odhan maayoe culammada qaarkood yidhaahdeen oo waa manfaco markaysaga waxa munfasilo ah weeyaan bay markaa yidhaahdeen marka culamada qaarkood sidaasay u kala qaadeen oo waxay yidhahdeen manfacadu mutasila hadday tahay waa ka xadiisku sheegaya alkharaaju bidamaan laakiin munfasila hadday tahay sida tarankay intay intii ay tarantay ama ay dhashay iyo wax la mida ta noocaasi markaysagaa mid uu yeelanayo ruuxii mushtariga ahaa oo la odhanayo damaankaaga gelitaanka ay soo gashay aawadeed ayaad ku mulkiday ee haddii bayca lagu kala noqdo daabadii oo keliya ayaad celinaysaayo neefkii waad la hadhaysaa sidaas iyadaa la odhan maaya baa layidhi qaacidadani waxay kale oo khilaafaysaa xadiidkii markaa saxiixaynkaee musaraadka ku soo arooray oo neefkii in la gaaxiyey waa tii la yidhi haddii hadhow lagu kala noqdo oo markaysagaa qarin iyo wax la midi ay ku jirtay oo markaysagaa neefka markii hore loo soo gaaxiyey oo caano uu ka filayey hadhow uu ka waayo caanihii markaysagaa lagu tusay yacni markaa waxa weeye uga muuqan waayaan waa celinayaayo wasaacan min tamrin buu la celinayaa saac timira marka waxa weeye haddii alkharaaju bidamaani ay tahay xadiidkaas sixadiisa aan cidi isku haysan ee saxiixaynka oo tilmaamaya saac timira in lala celinayo iyo xadiidkan markaysaga waxaan markaa sheegayaa inaan waxa weeye waxba la celinayne markaa waxa weeye qofkii ay u bannaan tahay sidee lagu kulminaya jawaabtu waxay tahay culammada qaarkood waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen waxa uu qaandhabayaa caanaha uu ka maali doono ma aha ee waxa weeye manfacadii markaa wixii taagnaa oo ah marka caanihii markaa laga lisay kuwaa weeye markaysagaa kuwuu qaandhabaya kuwaa weeye ibnulqayim oo kale markaysagaa macnahaasuu ku xambaarayaa culammada qaarkood waa iska idlaaqayaan waxaana markaa suurtoobi karta markaysagaa in la yidhaahdo masaladu markaysaga waxaan markaa waa markaa yacni caam iyo khaas oo xadiidkaasina markaysagaa yacni caanahoodka iyo ku soo arooray marka caanahana waxa weeye wax ka badanoo loo qaandhabayaa ma jirto misli iyo wax la mida laguma qaandhabayo iyo intii qiimayso iyo caani caani la midaan kuu keenaya iyo kullu daalika markaysagaa ma aha ee waxay tahay markaysagaa waa mukhasis bay u yahay xadiidkan sidaas waa la odhan karaa ha yeeshee ibnulqayim isagu waxauu yidhi mas'alada markaysagaa waxaa la odhanayaa caanaha uu qaandhabayaa ma aha caanaha uu ka maali doono ee waxa weeye waa caanihii markaas candhada markaa ku jiray kuwaa weeye markaysagaa kuwa markaa uu qaandhabaya wixii markaa taagnaa buu qaandhabayaa laakiin marka caanaha markaa ku soo darin doono ee markaa candhada ku soo dhici doono intuu hayo ee uu ka maali doono kuwaasuu qaandhabayaa markaysagaa ma aha oo ishkaal baaba la keeni karaayo haddii la yidhahdo caanaha isagu maba cabbin ee waxa markaysagaa dadkiibaa cabbayba oo markaysagaa halkiibaa lagu cabbay ama ninkii markaysagaa watay baa caanihii markaysagaa bixiyey ma waxaa la odhanayaa wax qaandhow la yidhahdaa ka iman maayo ishkaal ka iman karay markaysagaa taasina ka mid calaa kulli xaal siday doonto ha ahaato ama caam la khasisay ha ahaato ama mas'aladaasi markaysaga waxaan markaa tacliilka ibnuqayim sheegay ha ahaatee waxa markaa uu xadiisku tilmaamayaa inuu alkharaaju markaa bidamaani inuu markaa uu yahay sidaas yadaa buu tilmaamaya qaacidada noocaasa yacni waxa weeye masaa'il badan oo markaa soo gudagelaya waa jiraan masaa'il laga istisnoonayaana waa jiraan masaa'isha laga istisnoonayo waxa uu tilmaamay in laga reebayo yacni laba mas'alo labadan masalena suyuudiga ayaa alashbaah wannadaa'ir ku tilmaamay in laga reebayo masalada koowaad waxa weeye qof dumara ayaa markaysaga addoon bay xoraysay addoonka ay xoraysay markaa iyada dabadeed waxa u sugnaaday inankeeda ayuu u sugnaaday markaysagaa walaagu yacni walaagu inankeeda ayuu markaa u sugnaaday alwalaa'u luxmatun ka luxmati linasabi laa yubaacu walaa yuhabu marka waxa weeye inankeeda ayuu u sugnaaday ha yeeshee hadduu addoonkii waxgeysto oo markaysagaa cid buu khata'an u dilay oo kale waxaa lagu yeelanayaa casabadii qofka dumar ahayd ee casabadeedii baa lagu yeelanaya hadda casabadeediina manfacada markaysa waxaan markaa ku saabsan walaaga yacni markaa iyagu ma yeelan manfacadiina markaysagaa inankeedii oo dawil arxaam iska noqonaya ayaa yeeshay yacni marka arrinkii ku saabsanaa casabada oo markaysagaa dhibaatadii markaa yacni uu keensadayna yacni xaalkii markaa casaba ay caqligu markaa casaba u yaalle camdi aynay ahayn xaalkaasna waxay saaranaysaa waxay saaran tahay casabadii qofka dumar ahayd bay markaa saarantah masaladaasi dhibti iyo dheeftii baa la kala qaybiyeyo wixii dheefana yacni inankiibaa helay wixii markaysaga yacni dhibana waxay u tihi markaysaga casabadii qofka dumara marka halkaasoo kale markaysaga manfacadii ama dhibti iyo dheeftii way kala duwanaatay oo laba cidoo kala duwan bay ku kala dhacday suurada kale ee laga istisnoonayaa waxay tahay waa haddii markaa casabaadkaoo kale markaa lafteedana markaa waxa weeye aan waladka ahayna mid la midi waa soo gudageli karta oo waxay noqon kartaa inuu markaa diyadii khata'a wax ka bixiyo oo haddana markaa irsi iyo dhaxal wax la yidhaahdo aanu waxba ku lahay sidaas oo kale waa markaysaga waa dhici karta yacni faadaanigu wuxuu odhanayaa lam yadhar lisuurati haaniyati misaalu ila ida jana almuctiqu fainahu yacqilu canhu catiiquhu kamaa rajaxahu lbulqiini yacni suuradan markaysaga waxaan markaa labaad wax tusaalaha oo u daahiray ma jiro mooyaane hadduu markaa addoonkii uu jinaayo geysto oo markaysa waxaan markaa yacni cid buu markaa jinaayo u geystay fainahu yacqilu canhu catiiquhu kii xoreeyey ayaa markaysaga waxaan ka yani ka bixinaya oo bimacnaa waxa weeye caqligii iyo markaysaga wax ka bixinaya kamaa rajaxahu lbulqini sida markaysaga bulqini marka waxa weeye uu arjaxay lianna alcaqla lilnusra maxaa yeelay caqliguna markaysaga nusradu u sugnaaday walcatiiqu awlaa bihima walicaanatu yani markaa icaanada linusrati walicaanati walcatiiqu awlaa bihima nusrada iyo icaanadana markaysagaa kan la xoreeyey waa u habboonaansha badan yahay maca annahu laa yariisuhu bilwalaa'i iyadoo markaysaga aanu walaa markaysaga waxba ku dhaxlaynin waxa ka markaa wax xoraynaya ka wax xoreeyey laftiisii baa jinaayada geystay marka kuu xoreeyey catiiqa hadda waxaa looga jeedaa muctaqa waa faciil bimacnaa mufcal oo yani markaa looga jeedo mafcuul markaa macnuhu laga tilmaamayo marka kii la xoreeyey ayaa markaa waxa weeye gashigii waxbu ka bixinaya ruuxii muctiqa ahaa ee wax xoreeyey hadduu jinaayo geysto oo la yidhahdo jinaayadaas caaqiladiisay saaran tahay caaqiladii markaysa waxaan markaa ay saaraanaysay waxaa ka mid a addoonku xoreeyey oo walaagu ku leeyahay walaaguna markaysagaa nusro iyo icaanu u sugnaaday ruuxan markaysa waxad markaana waxa weeye xoreeyeyna yacni ruuxan markaa uu xoreeyey ka la xoreeyey inuu icaaneeyo dee aad iyo aad buu markaa yani ugu mudan yahay isaga ayaa u mudan mar hadday sidaas iyada a tahay diyadii waxbuu ka bixinayaa addoonkii la xoreeyey diyadii ka muctiqee wax xoreeyey waxa uu geystay marka caaqilo lagu yeelanayo diyadii waxbuu ka bixinaya ha yeeshee walaa isagu waxba kuma dhaxlayo yacni ittifaaqna weeye masaladaasna sidaas iyadaa baynoo tilmaamay waxa uu yidhi uma alkharaaju intaa dabadeed markaysagaa kharaajku bidamaani markaysagaa damaan buu markaysagaa ku sugnaaday damaan ayuu markaysaga waxaan ay muqaabalun bidamaani damaan mid la qaabilsiiyey weeye wahwa yani markaysa waxaan markaa yani xadiidkani baan leeyahay madkuurka la soo sheegay min lafdi alxadiidi annabawiyi buu ka mid yahay ee fastabin markaysaga caddayso oo gale buu ku yihi laakinahu ha yeeshee kharaja can daa kaas waxaa ka baxay maa lawi actaqat ilmar'atu maa low actaqat ilmar'ati ba asalku aha yacni hadday qofka dumari markaysaga ay xorayso almar'atu cabdan addoon bay xoraysay lilqawi ilaahay dartii bay u xoraysay falibniha inankeedu u sugnaaday walaa'uhu walaa walaaga markaysaga waxaan markaa ayaa u sugnaaday walcaqla ra'aw walcaqla wa ra'aw alcaqla caqligana waa arkay sida kalena waa suurtoobi kartaa oo la yidhahdo walcaqlu waa la ibtidaysanaya ra'awna waa lagaga khabraya saasna waa dhici kartaa marka waxa weeye labada siyoodba markaysaga qaarba sibay dabdinayaan qaarkoodna waxay tasriixinayaan alcaqla inay mafcuul tahay bay shuraaxda qaarkoodna sheegayaan haddaad tidhahdo waxa weeye walcaqlu aad tidhahdana ra'awun baad kaga khabri wa ra'aw alcaqla caqligana markaysaga xor way markaa ogaadeen law jana ama way arkeen bimacnaa way ku tageen madhabta tii ra'adii markaa dahaba ahayd yacni law jana hadduu markaysa waxaan markaa yani xadgudbo oo cid markaa jinaaye u geysto oo nabar iyo wax la mida u geysto calaa casabatin casaba inuu saaran yahay casabadaasoo laha iyada u sugnaatay hadduu markaa tacadiyo oo casabadu bixinayso sidaas iyadaabay markaysagaa ku ogaadeen saas iyadaabay ku ogaadeen marka waxa weeye waxaad kaga khabraysaa un siyaaqa wax laga gartay waqad yuraa fi lcasabaati waqad yuraa in lagu ogaadaa laga yaabaa fi lcasabaati mislahu kaa mid la mida fi lcasabaati casabooyinka gudahooda aan waladka ahayna in lagu ogaado waa laga yaabaa yacqilu waa markaysaga yani diyo bixinayaa fi lkhata yani ibdaal baa lagu sameeyey nadmiga darteed baa hamzadii markaa waxaa lagu bedelay alif alif baa lagu bedelay yacni khata'a gudihiisii ayaa markaysaga waxaan markaa ayuu ku diyo bixinaya walaa irsa lahu wax dhaxal la yidhahdaana markaysaga uma sugnaanin waa masaladii markaysaga yani muctiqu marka uu waxgeysto yani kii la xoreeyey inuu markaa diyadii wax ka bixiyo caaqilada saarayd wax dhaxal la yidhahdo walaa uu isagu wax ku dhaxlayaana ma jiro isagaa lagu dhaxlaa walaae isagu markaysaga walaa waxba kuma dhaxlayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta